SBS Radio
doctor nuur cabdi guudle hindisada haatan ka socota waddanka etoobiya ee ku aadan yagleelidda banki islaamiga arrintaasi bal maxaad ka og tahay oo maxay daaran tahay
ustaad madar aad baad u mahadsan tahay adiga iyo kolka hore waa wada salaamahaya communitiga soomaalida ee australia arrintani waa arrin mayn maha su-aashaas iyo inaad idi weydiistaan aad baan ugu faraxsanahay bangigan islaamiga hadda arrimahan hadda cusub ee hadda etoobiya ka dhacahaya arrima hadda bilowday ilaa maaha waa muddo horey soo socdeen waxaa jirta muddo hadda dhowr sana laga soo joogo in bangi islaami ah oo zamzam bangi la odhan jiray ay muslimiintu hindiseen laakiin bangigii kolkii uu magaranaysaa meel fiican marinayo oo sheerashii oo dhan uu urursaday operationkiina inuu bilaabo uu doonahayo inay bangiyadii kale ee confessionaalka ahaa ay ay ka yasaarteen waxoogaa marka adu almihim bangigaas arrimo siyaasadeed baa loo xiday ma garanaysaa muslimiintiina marka waxay u arkeen de in laga hor yimid doonidoodii iyo danahoodii arrimahaasi marka hadda ka hor bay jireen oy dhaceen tii unbaa hadda marka hadda si ma garanaysaa si ma garanaysaa cusub loo abaabulhaya waxaana keenahaya isbedeladan iyo ma garanaysaa waxyaabaha etoobiya socda ayaa hadda sabab yaa looga dhigi karaa kacdoonkan cusub maxaan ujeedaa ee arrimaha xagga dhaqaalaha islaamka in dib loosoo yagleelo
wakhtigaa hore markii bangigaas aad sheegtay zamzam banki uu carqalad galay oo hindisada ay jirtay dabcan waa wakhtigii sidaad hadda aad aad aad ku aadinayso uu melezenawi xukumay wakhtiyadiisii wakhti ka mid a ma ma wax isbeddela marka yimid oo dhanka ku saabsan ogolaanshaha ama ama ama fasaxitaanka bunuugta islaamiga oo ku saabsan siyaasadda etoobiya ee guud mase waxay iskaga soo aaday uun wakti uun
maya arrintan waxa weeyaan waa saaad u sheegtay oo waktigii madlazanawi bangigaas markii la xidhay runtii culimo fara badan iyo dad mufakiriin ahaay oo muslimiin ahaana la xidhxidhay oo aan bangi kelia arrintu maahayne kacdoon ay muslimiintu wadeen buu ahaa oo dhib badanna uu ka yimid runtii marka marka dambe hadda dawladani ay isbedeshay oo ra-iisul wasaarahan hadda cusub abiy axmed doctor abiy axmed oo runtii fikir badan oo isbedel ahaa la yimid ayaa wuxuu furfuray dee waxyaabo fara badan ma aha keliya xagga bangiyada ma ahe waxyaabo fara badan oo xagga siyaasadii ahaa waad ogtahay oo dadkii xabsiga ku wada jiro o dhan waa lasii wada daayey marka dadka xabsiga laga sii daayay waxaa ka mid ahaa raggii culimada ahaa mufakiriinta ahaa ee bangigaa hore lugta ku lahaa markii uu sii daayeyna wuxuu u ballan qaaday oo iyaguna ay aada uga howlgaleen runtii kolkii muslimiinta hadda shirkii ugu dambeeyey ay ra-iisul wasaaraha la kulmeen waxyaabaha uu ballan qaaday in uu magaranaysaa bangiyadii la fasaxayo oo ay muslimiintu ganacsigoodii ay u madax banaanaan doonaan ay kuma soo masaadin doonaan ayuu la yimid marka waxaa la dhihi karayaa hadda arrintan cusub bangiyadan hadda cusub waa arrin runtii oo uu magaranaysaay loogu mahad celinayo ra-iisul wasaaraha bangiyaduna hadda soo socdana way badan yihiin kolley
waan u imaan doonaa bangiyada tiradooda waxaa iyadu laisweydiin karaa bunuugta islaamiga ah ama ganacsiga islaamiga ah ee bunuugta wadata maxay kusoo kordhin kartaa etoobiya haddaad dadweynaha u sharaxdo inay bunuug kale wey jirtay oo dadku haddaba ay isticmaalaan maxay marka soo kordhin kartaayoo dareena ama waxqabad aan dhahe
wax badan bay soo kordhin kartaa marka ugu horeysa horta waa inaan fahano muslimiintu ma garanaysaaye population aada u xoog badan baa etoobiya muslimiin ahaa weliba iyagu ay aada ugu sii xoog badan yihiin xagga ganacsiga iyo xagga dhaqaalaha ay aada ugu xoog badan yihiin marka muslimiintu waxay aada u dareemahayaan in ay u baahan yihiin financial side dadkii waxyaabihii ay uga faa-iideysan lahayeen xagga ganacsigooda ama ma garanaysaa xagga shaqa abuurka ha noqoto xagga maalgashiga ha noqoto xagga guryaha hantidooda ha noqoto dadku inay guryihii intay iibsadaan ay ma garanaysaa marka dambena ay la wareegaan gawaadhida ha noqoto ganacsigooda ha noqoto muslimiintu waxyaabahaasay aada ugu baahan yihin marka wixii inay u helaan wax diintooda waafaqsan oo xagga diin ahaan aan xaaraam ayna ka noqonaynin arrinta ay aada u doonahayaan oo ay aada ugu haminhayaan taas baa ka mid ahaa taas kolkii dhab loo kacana muslimiinta keligeed ma ahe kuwa dadka aan muslimiinta ahayn laftooda way ka faa-iideysan karaan oo ganacsigan ku salaysan islamic financiga ama islamic banking ku salaysan waa ganacsi oo xagga cadaaladda iyo ma garanaysaa raxmada ku salaysan oo yani aan ribo lahayn oo aan lahayn ma garanaysaa waxyaabaha khayaanada dadka loo maroogahayo oo intii loo maroogo hadii wax lagaga qaadanhayo oo dad badan oo ganacsi abuurta ay maaragtay runtii ay ay ay dhibaato badan kasoo gaadho marka taasa marka waxay keenaysaa in ay dadku helaan wax ay ku qanacsan yihiin oo diintoodii iyo cadaaladii xagga dhaqaalaha iyo xagga ma garanaysaa lacagta iyo xagga shaqa abuurka intaba meelay u heli karaan inay helaan saas darteed bay muslimiintu aada ugu baahan yihiin programyada noocan oo kale ah haddii hadda loo kaco matalan muraabaxa oo kale mudaaraba oo kale mushaaraka oo kale ijaara oo kale salam oo kale istisnaac oo kale waxaa jira marka barnaamij noocaas oo kale ah oo islaamku ogol yahay in ganacsiga lagu lagu beskareeyo cadaaladna ah oo ruuxii bangigiina ayna dhibaata kasoo gaadhaynin dadkiina ayna dhibaato kasoo gaadhaynin dadkuna ay ka faa'iideysanayaan dawladduna ay ka faa'iideysanayso muslimiintu ay ka faa'iideysan dadka aan muslimiinta ahayn laftooda ay ka faa'iideysanayso yani waxyaaba noocaas ah ay muslimiintu arkaan in ay maqan tahay oo ayn bangiyada confessionaalka ahaa siday u baahnayeen aynan oga helin
gartay haddaan usoo kaco dhanka soomaalida oo ka tirsan dabcan muslimiinta etoobiya dhanka dhaqaalaha iyo ganacsigana markii la aadana soomaalidu ay firfircoon yihiin si iyaga maxaa kaalintoodu ay tahay run ahaantii kolkii hadda arrimahan ay soo cusboonaadeen waxaa jirta bangiyadii hore oo magaranaysa confessionaalka ahaa windows bay kolkii horeba sii fureen laakiin windowskagaasi aada masan u shaqaynaynin oo waxyaaba badan baa ka dhimanaa aniguna fahamtaydu waxaan ka mid ahay la taliyaasha xagga dhaqaalaha qeybta islaamiga ahaa bangigan oo bangiga la dhaho amase bangiga dhexe noqon karaba yaan ka mid ahay oo iyaga laftooda hadda in ay xoog usoo wadaan bay doonahayaan bangiyadan cusubna waa la aasaasay oo hadda way soo socdaan oo weli sharciintoodii ma dhammaanin laakiin meel fiican bay marayaan oo hadda uu ka mid yahay bangiga oo najaashi bangi uu ka mid yahay oo zamzam bangigii la xere xere laftiisii uu ka mid yahay hijra bangi uu ka mid yahay bangiyo dhowr ah baa soo socda marka soomaalidu maadaama ay yihiin community xoog badan oo qudhoodu ka jira etoobiya weliba xagga ganacsiga xagga dhaqaalahana aada loogu tumaysan yahay in ay ku firfircoon yihiin bangiyadaasi qeybo badan baa khuseysta iyaga way jiraan hadda dadaal dadka barkood ay leeyihiin bangi soomaali ay leedahayba aan samaysano way jirtaa laakiin kuwan kale ee hadda cusub ee etoobiya oo dhan ka dhexeeya ee islaamiga ahaa in ay ka qayb qaataan oo ay lahaanshaha ka mid noqdaan khaasatan si gaar aha bangiga najaashi waxay usoo bandhigeen soomaalida in ay lahaanshaha oo founderska ay ka qayb qaataan oo toban milyan baa lagaga qayb qaadanaya xagga founderska xagga sheerka uu ka duwan yahay sheerka xataa yani boqol dollar waxa u dhigmo waa lagu sheerka waa lagu geli karaa yani lacagta ethoobiyanka markii loo kaco afar afar kun bay dhahaan ama toban kun ama labaatan kun boqol kun waa sheerka laakiin tan hadda aan ka hadlahayo waa founderska dadka lahaanshaha ahaa toban milyan oo lacagta birka ethoobiyaanka ah yaa ugu yaa yaa lagu geli karaa qoladaasi way u fureen soomaali xoog badanna runtii hadda way ka qayb galaan hadda waxaan ogsoonahay oo aan listigoodii haynaa maadaama ano aan laftaydu aan guddiga bankiga najaashi aan guddigiisa aan kudheeda aan ka mid ahay ilaa dhowr iyo toban baa isdiiwaan geliya soomaali ah oo inay lahaanshaha ka qayb noqdaan sheerashana intaba way ufuran tahay kuwii horena way ufuran tahay kuwan cusubna way ufuran tahay marka soomaalidu waxay la tahay waa barnaamij aada u fiican runtii waa wax ka maqnaa oo dhibaato badan ay kasoo mareen in ay ka qayb qaataan oy lahaanshaha ka qayb qaataan oy sheerka ka qayb qaataan oo ay ay ma garanaysaa si firfircooni leh ay ay ay u muujiyaan waddanka etoobiya soomaalidu ma aha dad oo oo dulsaar ku ahaa sidayna muslimiintu ayna dulsaar ugu ahayn yani waa dad wadaniyiin ah oo muwaadiniin ah waddanka degan marka inay waxyaabaha dhacahaya ay ay qayb ka qaataan libaax qayb libaax inay ka qaataan oo horumarkooda iyo dhaqaalahooda ay ku dhisaan waddankana kaga qayb qaataan dhismihiisa yaa loo baahan yahay ustaadmadana waxaa kale oo aan aan ku xusuusinayaa oo runtii su-aashaadii hore aan rabaa inaan anigu ku daba qabto nidaamkan oo ganacsiga islaamiga ah ku beeskaraysan ma aha wax hadda adduunka ku cusub adduunka muddo horu soo galay wadamo fara badan oo hadda lagu tiradooda kolkii aan dhab ahaan aan uga hadalno ilaa sideetan dawladood bay ka badan yihiin dadka markood waxay ufahansan yihiin programkan inay carabtu wataan carab ma wadato dabcan islaamka carabi ma wadato ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin marka nabiga waxaa lagu yiri raxmatan lilcaalamiin raxmat lama dhihin carab lama dhihin lama dhihin soomaali lama dhihin lama dhihin african lama dhihin asian lama dhihin waa dadka oo dhan marka raxmadan qaybta ka midka ah waa ayaa waxaa ka mid ah qaybta xagga dhaqaalaha dhaqaale oo cadaalad ku salaysan oo ribo lahayn oo khiyaano iyo hosgelin aan lahayn caalamku waxaa la arkay inuu yahay caalam arrin la tajribeeyey weliba waxaan xusuusannahay markii berigii dhexdeer ahayd ay dhacday economic crisiski markuu caalamka oo dhan ka dhacay oo dhibaatada dhaqaalaha adduunka ay soo waajahday wadamada keliya ee ka badbaaday waxay ahaayeen systemkii dhaqaalaha islaamiga ah dadkii isticmaalhayay yaa ka badbaaday adduunka o dhanna markaasaa la arkay inuu yahay wax alternative ah wax oo ma garanaysaay ka noqon kara bedel ka noqon kara wixii hore jiray marka ilaa sideetan dowladood hadda waa lagaga shaqeeyaa waxaa kamid ahaa yurub qaybo kamid ah sida ingiriiska oo kale bangiga ugu weyn ka jira islamic finance london buu ka jira maraykanku ka jira asiu ka jira singapore oo kale malaysia oo kale wadamada carabta qiimo badan marka waxaan hadda wuxuu noqday wax adduunka o dhan hadda qaadanayo ethoobiana aada iyo aad baan ugu yaan ugu faraxsanahay inay ku baraarugtay oo dhaqaalaha ethoobiya inuu qayb badan ka qaadan doono muslimiinta ethoobiya inay wax badan ka faa'iidi doonaan marka waxani waa wax hadda cusub ma aha ee waa wax hadda ka hor jiray oo lasoo tajribeeyey dadkuna ay ka faa'iidaysteen oo ma garanaysa anu waxaan aaminsanahay kolkii hadda loo fiiriya wadamada ugu muhiimsan oo aada uga faa'iidaysta malaysia ka mid ah malaysia muslimiinta keliya mehe xataa chineska aan muslimiinta ahayn dadka ugu badan oo xagga ka qaata ma garanaysay bangiyada islaamiga ka qaata kiya ka mid yihiin qalada chineska aan muslimiinta aan ahayn ethoobiana sidaas oo kale marka waxaani alxamdulilah mar haddii uu hadda ethoobia ay fasaxday oo ra-iisul wasaaraha waan ugu shukriyaynaa uu fasaxay yani muslimiinta ethoobia in ay kaalin weyn ka qaataan soomaaliduna ay ka qayb noqdaan kaalintaas oo ayna noqonin dad meel cidaha ka taagan ama banaanka ka taagan ayna noqonin yaa loo baahan yahay arrintaasi waa arrin aada iyo aad aan aan aan ma garanaysa ay ugu baraarujinayo dadka soomaalidaha ee dhaqaalaha leh sal iyo dibad midka dooniba ha joogeen kaasi wuxuu ahaa doctor nuur cabdi guudle maareeyaha kuliyadda ilays ee caalamiga ah ee jigjiga ku taala caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ahna la taliyaha baanka dhexe ee etoobiya qaybta ganacsiga islaamiga aad ayaad umahadsan tahay doctor nuur adinkuna aad baad umahadsantihiin aad iyo aad dhammaantiin waa idin salaamaya
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.